Haweenkan oo ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ku shaqeysta samaynta sambuuska inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Haweenkan ayaa shaqo abuur ka helay samaynta sambuuska iyagoo maalintii u sameeya haweenka kale ee ku nool magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah haweenkan ayaa raadiyo Beelo uga warramay qaabkay ugu shaqeystaan samaynta sambuuska iyo caqabadaha ay la kulmaan.
Xilliyada soonka maxaan ka shaqeystaa waxaan ku sheegaa sambuus iyo bur iyo waxaas xawo iyo aan iska xirxirtaa iskaga iibsadaa meelahan goobaha oo dadka iskugu yimaadeen bulshada aan iska dhex dhigtaa nolosha reerkeyga marna waa ka maaraya marna waaba soo baaro waa soo noqona Waa dadka ilaa waa sooman yihiin sambuuska xilliga soonka waxaan kuu sheega rukuman aad helaysaa sambuuskan caqabad aan la kulmay way jiraan anigoo burka soo qaaday iyo saliidda deenku soo qaaday iyo basashii oo lacagtii liigu yeeshtay waa dhacday oo dib danba haddana ilaahay is iga sii iska bixiyey deentii Een, wixii oo intaad suuqa geysa haddana kugu baarayana waa jirtaa marka mar walbaba si aad la kulmaysaa markaad ganacsi tahay haddana wixii waa wax bisilo wax meel ku gaara ma aha sambuuska waxaan sameeyaa adiga aroortii oo kale intaan hilibka doonana dabkaan saarana hilibka intaas dabka ii saaran yahay foolyadan baxsana waxaan kuu sheegaa xilliga adiga sagaalka saac soo hogban yahay intaan la edaminan birta dabka saaro shaqadiisa aan gala si dadka afurka ay u dibdhicin sambuuska maadaama ee, inta badan la isticmaalo xilliga soonka bal soonka een, qeybihiisa dambeeta iyo qeybihiisa hore isku mid miyaa siday dadka u isticmaalaan maadaama aad adiga qof soonka ka ganacsado sambuuska marka hore way xiiseynayeen dadka marka dambe dadaaba ku dhaha gaasaa i hayo Een, waxaan kuu sheegaa adiga dhalinyarada iska soo sooman iyo mooye dadka waaweynka ee labada baro hore oo soonka ay xiiseynayeen wixii ka dambeena waxay leeyihiin gaasaa nagu dilaacay iyo soonka soo socda iyo shan iyo tobanka hore oo soonka
sambuuska waxaan u sameeyaa boqol iyo afartan xabaan samey jiray mar wuu fariisanaa marna wuu kuu kacaa sidiisaba sambuuska hadda waan sameeyaa intay soonka waa samaystaa sambuuska magaaladoo kale aan ku iibiyaa waa wareejiyaa dabka badidiisa kuleelkiisa dabkoo kale badi mar saliidda kugu soo gadoomayso intaasaan la kulmaa daruufta iyo geysa inaan ku ganacsada ciyaalkaygan ku biilinaya iyo waxbarashadooda toban iyo shanta hore ay gataan toban iyo shanta dambane wuu fariisanaa ilaa dadka badi sambuuska ma ogolo
xilliga soonka bisaan samaystaa sambuuska xilliga kalena ma qudaarteyda waxaana iska daba ordaa anigaa samaysta oo ka ganacsado intaan ku samaystaa buundada agteedaan u qaataa u gataa waa iskaga dibirnaa hadda kolay soonka markii la afurkii waxaas waa ka helnaa wixii markaasna soo galo waan ku baxsanaa marsaa udhaysaca maanta lafaad ka helaysaa lafihiisaad wax ku daray mar ilaaha wax kaa siinaa marna khasaaro waa marna faa'iido waa nasiib waa Haweenka magaalada Beledweyne ayaa xilliyada lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan samaysta fursado shaqo kuwaasi oo ku maareeyaan nolosha qoysaskooda.